Dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib loo bilaabay. Garoonkan ayaa waxaa isku tashi bulsho ku dhisan doona maamulka, ganacsatada iyo bulshada magaalada Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Injineer Yuusuf Geesey oo gacanta ku haya dhismaha garoonka ayaa ka waramaya halka ay wax marayaan.
maanta ayaa si rasmi ah waxaan dhagax dhig u dhignay airbortkan u bilowday wargaani airbort oo aan rabno inaan ka bilowno airbort dherarkiisu yahay laba kilomitir iyo shan boqol balliciisuna soddon mitir uu yahay dadka aan ogeyn loola socodsiinaya kambanigan adeegsan in uu horey uga soo qabtay shaqooyin aada u baaxad weyn sida maxaa la dhahaa kow marka airbortka jowhar waa dhisnay airbortka guriceel annagaa dhisnay waxaa kaloo jira jidka aadiyabaal ceel baraf u dhexeeyo oo aan asagana gacanta ku hayno welina aan dhammaanin jidkan oo waddada u dhexaysa jowhar ilaa iyo airbortka jowhar oo shan iyo toban kilomitir ah oo aan gacanta ku hayno howlahaasoo dhan ayaa kambanigan oo wadaa labada gobol ee hirshabeelle iyo maxaan lahaa south center soomaaliya oo ka shaqeeyo haayo marka waxaa farxad weyn oo ah in ay si rasmi u bilaabatay dhismihii airbortka wargaani
Garoonka ayaa dabooli doona baahiyaha duulimaad ee ka jira magaalada Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe.